madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xuska shan iyo lixdan guurada markii ay gobolada waqooyi ay ka qaateen xorriyadda gumaystihii ingiliishka munaasabadda waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya mudane mudane aadan maxamed nuur madoobe waxa uuna tilmaamay ahamiyadda ay leedahay in dib loo soo celiyo midnimada gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed runtii aada iyo aadaan ugu faraxsanahay caawa inaan aan xafladan hadal yaraan ka jeediyo caawa waa habeen ummadda soomaaliyeed xasuus u leh taariikh sharaf badan ah ummadda soomaaliyeed markay dib u xasuusato dadkooda wax yaqaana yacni waxyaalo badana soo xasuusanayaan runtii odayaashii ra-isul wasaaraha iyo laba iyo ra-isul wasaaraha iyo ra-isul wasaar ku-xigeenka iga horreeyey iyo dadka iga horreeyey baa sheegay waqtigana waa issoo gudgalay waa ujeedaa waxaan hubaa arrinta hadda laga sheekeynayay oo lix iyo labaatanka juun taariikhda ummadda soomaaliyeed kama ba sheegto waa taarikh aan qarsoonayn dadaalka ay sameeyeen gobolada ama somalilan ama gobolada waqooyi marka ayaga fursadda heleen lix iyo labaatanka juun in ay go-aansadeen in soomaaliya oo weliba laba isticmaar oo kala kala haystaan oo khiyaar u leh markaas intii markaas calanka xorriyadda helay ay istaagi kareen oo ogaadeen intii soomaaliya oo koox koox ah oo jabjab ah meel maaragtay ay noqon lahayd inay doortaan soomaaliya oo jamhuuriyadda soomaaliya oo laandheere ah oo asaageeda iyo wadamada deriska la tartami karto midnimadaas maahin yani wax kale oo koox koox sharaf lagu gaarayn markay fahmeen muddada u dhexaysa waa taqaaniin lix iyo labaatanka juun iyo kowda jkowda luuliya muddada u dhexaysa waa la yaqaanaa waa la garanaa intin yar waay oo markaas yacni gobollada aad ogeydeen oo shisha ka soo gaarsiiyey kowda luuliyo in muqdisho lagu wada kulmo labadii gobol dhammadeeyo hal jamhuuriyadda soomaaliyada waa dhiso maaragtay u soo haajiray u soo dhaqaaqay walaalayaal runtii arrintaas sharaf aad u weyn oo aan la iloobi karin waayo waxaa u baahan in gadaal loo fakero dadkii shalay sidaas sameeyey waxaan ogahay gobolladii waqooyi waxaa ku nool odayaashii taladaas lahaa oo waayeli noqday iyo dadkii ayaga dhaleen oo dhiiggaas iyo dadnimadaas ku jirta ee ku nool maxaa maanta shaki geliyey inay gadaal u istaagaan walaaliy arrintaas waxay u baahan tahay dhammaanteen reer koonfureed ha noqdeen reer waqooyi ha noqdeen gadaal in loo fiiriyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdi bare oo khudbad ka soo jeediyey munaasabadda waxa uu tilmaamay in ahmiyadda gaarka ah la siin doono sidii dib loo fidin lahaa sidii dib loogu fidin lahaa gogasha dib isugu soo celisa soomaalida koonfureed iyo kuwa waqooyi qof kastooo khayr la raba soomaaliya midnimu ka bilaabaya waana nolosha bini aadamka ee ilaahay kownkan uu ku abuuray baa sidaas ah guushu waxay ka bilaabataa midnimo wax kasta qofkii marka midnimo la-aan u maleeya raxmad ee raxmatowsadow way kaa qaldan tahay waxay la tahay waxaan joognaa xili ay lagama maarmaan tahay inaynu xisaabtanno wixii inaga qaldamayna aynu saxanno fursad baynu haysanaa waynu saxan karnaa waynu sixi karnaa marka wixii inaga qaldamay aan saxno laakiin bal aynu fakar fiican iyo deganaansho marka hore aynu la nimaadno oo tiu ilaahay mar walba inagula hadlo oo ah afalaa tadakaruun afalaa tacqiluun afalaa tatadabbaruun caqligaas baa loo baahan yahay inuu shaqeeyo aada iyo aad baad u mahadsan tihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si gaar ah waxa uu xusay haleeyadii gobolada waqooyi ee horseeday xorriyadda iyo midnimada isaga oona sheegay in bulshada ay door wanaagsan ka qaateen qabashada maalintan ku aadan shan iyo lixdan guuryada markii ay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi
dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa diyaar ka ah xoog iyo xoolo iyo caqli iyo maxaanku rahda garaawshi intaba in ay la timaado si midnimadii dib loogu yagleelo waxaan rabaa walaalaha waqooyiga inaan mar kale ku celiyo walaalayaal dadka soomaaliyeed ee walaalihiin ah ee caalamka meel kasta ku nool ee geyiga soomaali ay degto ee geeska africa oo dhan ku nool xumaana idinma qabaan awalna idinmaanay qabin markhaatiyaal cadcad iyo xigmad na meel walba way ka yaallaan maalintii dhibaatadaas ay dhacayday wixii dadka soomaaliyeed ay ka yidhaahdeen khaasatan dadka koonfurta soomaaliya ku nool wixii ay ka yidhaahdeen iyo mowqifkii ay ka istaageen waa la garanayaa dowlad xoog badan oo dalka xukunta oo muddo soo jireen oo muddo soo jirtay gaamurtay xooggii iyo caqligii xoolihii soomaaliyeed ku gaamurtay ummadda soomaaliyeed ay u samaysay nafhur iyo xoolo hur badan si ay cadowga soomaaliya ay u celiso si ay dadka soomaaliyeed wanaagooda iyo heybadooda sharaftooda kor ugu qaado ayaa nasiib darro sida kale u isticmaalay wixii dadka soomaaliyeed ay ay u hibeeyeen oo ay u dhiibeen ay ugu kalsoonaadeen